aad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduley iyo ismaaciil xuseen farjar kusoo dhowaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana si wejirad kuu soo jeedinaya aniguo ibraahim xasan daanduley iyo ismaaciil farjar ismaaciil haye dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo ibraahinow haddaan dhambaalka ugu horreeya soo qabto wuxuu nooga yimi aabe cabdulaahi colow xasan iyo hooyo faadumo maxamed dudaaye abti mukhtaar maxamed dudaaye habaryar malyuun maxamed dudaaye iyo weliba habaryar safiyo muxiyadiin qoslaaye abti cabdulaahi muxiyadiin qoslaaye abti cabdi maxamed dudaaye habaryar sacdiye maxamed dudaaye habaryar nuuro maxamed dudaaye abti nuur maxamed dudaaye habaryar salaado maxamed dudaaye abti xasan maxamed dudaaye abti shariif maxamed dudaaye iyo xaaskiisa yaasmiin maxamed begey iyo adeer xasan colow xasan adeer cabdiraxmaan colow xasan eedo madiino colow xasan eedo xabiibo colow xasan eedo shariifa colow xasan habaryar nadiifo cumar xasan habaryar kaaho cumar xasan sacdiyo cumar xasan iyo weliba aayo xaliimo axmed shaatax dhammaan reer maxamed dudaaye iyo weliba dhammaan reer colow xasan oo kala jooga daafaha caalamka waxay halkan dhambaal tahniyad aroos ah hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda raaxo cabdulaahi colow iyo maxamed cali yare oo arooskoodu ka kala dhacay dalka swidhen iyo soomaaliya taariikhdu markay ahayd bishii toddobaad koob iyo soddonkeedii sanadkan labada kun iyo labayo labaatanka waxaan leenahay noqda kuwii isku waara kala hela ubad khayr qaba aamiin aamiin ayaanu raacinaynaa ibraahimow waxaa noo baaqaya qaasim cabdi calinuur saciid cabdi calinuur iyo cabdikaafi cabdirashiid xirsi iyo maxamed jaamac mire mustafe qaasim cabdi iyo samriye cabdiweli aadan iyo sidiiq asad januune aadan faarax farasleh cawil xuseen ciye iyo liibaan cabdinaasir aadan faarax cabdulaahi maxamed bedel oo cabdiweli aadan dhammaanna waxa ay u hambalyanayaan mustaf cabdi calinuur iyo aamino maxamuud maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay caabudwaaq waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysa noo soo qaba ismaaciil ibraahimow haddii aan bal heesta koowaad dhegaystayaasha u soo qabanno waxaa dhinacayga taalla haddaad ku soo riixday heesta adiga iyo jacaylka waxaana ku wada luuqaynaya allaha u naxariistee maxamed mooge iyo weliba xaliimo khaliif magool
ذحدكم
waan gartay haddaynu heestaas ay ku wada luuqaynayeen allahu naxariistee maxamed mooge iyo xaliimo khaliif magool intaas aynu kaga nimaadno waraaqda xigta haddaan anigu inoo soo qabto mar kale oo aan ku bilaabo ibraahimna waxay dhambaalkani inooga yimi najmo ciise cadow ilhaan ciise cadow ikraan ciise cadow xaawo maxamed kadiye bilkhayr maxamed kadiye wardo aadan maxamed fardowso haybe cali iyo weliba siciido gaabow maxamed mukhtaar maxamed iyo xaaskiisa farxiyo cali sangaab maxamed cabdulaahi colow iyo xaaskiisa ilhaan maxamed muxyadiin iyo weliba axmed cabdulaahi colow cabdiraxmaan cabdulaahi colow farxiyo cabdulaahi colow khadiijo cabdulaahi colow fartuun cabdulaahi colow caasho cabdulaahi colow canab cabdulaahi colow nasro cabdulaahi macalin qalac iyo weliba xaliimo moxamed cadow xaliimo mukhtaar maxamed iyo xaajigeeda maxamed xaamud jiisow falxad baa magacan lagu soo qoray inuu saxsa ku yahayba ayaan u malaynayaa falxad axmed maxamed laakiin sidii lagu soo qoron baynu dhegeystayaasha ibraahim ugu akhriyi doonaa iyo farxiyo cabdulaahi colow haddii magaca lagaa soo khaldayna naga raalli ahow iyo weliba farxiyo cabdi maxamed dhammaan dadka soo daafaha caalamka kala jooga waxay dhambaal tahniyad aroos ah hawada u marinayaan raaxo cabdulaahi colow iyo maxamed cali yare oo arooskooda uu ka kala dhacay swiden iyo soomaaliya waxayna leeyihiin noqda kuwiis ku waara ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin ibraahim bal haddaad waraaqda xigta inoo soo qabatid waxaa dhambaal uu nagu yimid mustafe xirsi xasan iyo caraweelo caagane iyo axmed maxamuud falaag ramadaan qorano xuseen boor iyo naasir cabdi xaaji nuur xamse xaaji kalaama iyo suxufi maxamed axmed joker iyo maxamed sayid sude cabdifataax maxamed jaamac iyo maxamuud cabdi goodir siciid maxamed gamadiid iyo rooble maxamuud cabdi waxaana ay jecel yihiin in ay taanid u diraan cabdiqani cabdulaahi cumar xayd iyo fayza cabdi faarax oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gashaamo oo ka tirsan dowlad degaanka soomaalida etoobiya waxaana leeyihiin arooskeena aamiin heesta kale aan dhegeystayaashana u soo qabanayno waa maryan waxaa qaadaya bashiir cali xuseen
ruuxu gaara sabogashadayo u baadiyoba xadan baahibaade baxartoore galayo dadweynego faruurte cashaq waa belaayo bee ruuxu gaara dabogashadayo u baadiyoba baduleey baroor deeqdo cudurka amadise dogsan waaya awga jacaylku lagamana baqsadao ruxi u barisado boga iyo sideeda baarku u gutaayo baardacarka duubane baxarkaagiiba maaye banmale jacaylku lagamana baqsadao wixii uu baryeysaba boga iyo sideeda barku ugatayo barda carka duubane baxarkaagiiba maaye baxarkaagiiba maaye baxarkaagiiba maaye badruleey barordo cudurka madise dabsan waayay awga badruleey baror deeqdo cudurka madise dabsan waaya awga sidaro darweyno beshi waaga dhameeyo banaanaya howdiyo burcadka og la helayo dhulka oo barwaaqa xarad baa la waran baan bilicdaada eegtaa roobarweyno beshiwada dhameeyo banaanaya howdiyo burcadoog la helayo dhulka oo barwaaqa xareed baa la waran ban bilicdaada eegtaa bilicdaada eegtaa bilicdaada eegtaa badruleey baror deeqdo cudurka madise bogsan waaya awga badruleey baror deeqdo cudurka bogsan waaya awga oo bogsan waaya awga oo bogsan waaya awga oo bogsan waaya awga ibraahimow waraaq si qurux badan loo soo qoray ee haatan gacanteeda ku jirta waxaana xagga sare laga soo qoray hambalyo meher waxaana diraya doctor jaamac muuse daljir doctor maxamed yuusuf awcali culimo iyo doctor ibraahim suldaan cabdiraxmaan injineer maxamuud maxamed ciise oo ku magac dheerdheergiye iyo weliba injineer sacad muuse bashiir injineer maxamed cabdiqaadir iyo injineer axmed jibriil cabdi ciro seer axmed daa'uud ismaaciil iyo weliba faysal maxamed maxamuud oo ku magac dheer heeriyo farxaan cali yoonis oo ku magac dheer gacmo weyne jaamaca maxamed jaamac gacmo dheere iyo weliba cabdiraxmaan ismaaciil ciise cabdo maxamed maxamuud indhabuur cabdixakiin jaamac huruuf iyo cabdiraxiin alxaaji boodhari cabdirasaaq xuseen yuusuf sambaayo cabdinaasir aadan yuusuf iyo weliba cabdiraxmaan yuusuf cabdiyare siciid xasan xaashi idris cabdi aadan iyo mustafe saleebaan maxamed faysal cabdi aadan axmed deeq maxamed madar iyo weliba madar cabdi madar siciid warmahaye mustafe moxamed xasan xasan sheekh maxamed iyo weliba mukhtaar moxamed muumin khaalid xaaji aadan cabdi jiilaani xildhibaan siciid jaamac cali iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanka xaafadda jigjigayar ee magaalada hargeysa waxay halkan hambalyo bogaadin u dirayaan meherka maxamed cabdulaahi iyo weliba faadumo maxamuud xasan may soo sheegin halka meherkooda uu ka dhacay laakiin khiyaar kala duwan ayaa ku fariyaraysatay meherkaas oo meelo kala duwan kala jooga hees wanaagsanna ibraahimo xaggaaga dambe ayaan filayaa inaad uga soo qaban doontid qoyskaas waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aqalgalkoodana bashbash iyo barwaaqo ku gaadha aamiin aamiin aamiin annaguna halkan hambalyo ayaan ka soo leenahay
waxaa dhambal uu nagu yimid hooyo siciidu sheekh aadan iyo liibaan aadan xasan iyo xaaskiisa suleymaan xasan baruuke iyo xaaskiisa cabdiweli faarax barre iyo xaaskiisa salmo maxamed cabdulaahi hooyo faadimo salaad nimco xasan daahir xaawo xasan daahir raxmo xasan daahir maymuuna macalin xuseen iyo carruurteeda hodan cabdi cali iyo saygeeda cabdi ibraahim malaaq cabdicasiis maxamuud cabbaas yaasiin ibraahim aadan bashiir iyo siciid bashiir waxaana ay dhammaantood hambali u dirayaan ugaas xasan manuur cali iyo samiiro isaaq geedow oo arooskooda uu ka dhacay shanqolow waa tuulo ka tirsan degmada baardheere ducadun waa xaggina ay leeyihiin arooskaas allaha ka dhiga mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay ibraahim haddaan mar kale dhinaca ku soo laabto waad soo eegeysaa laakiin adaan mar kale kuu deynayaa bal inaad dhinacii heesaha bal qoyskii hore aan sheegayay reer jigjigayar asxaabtu ay aad u hambalyeynayeen iyo qoyskan cusub iyo dhammaantood bal hees wanaagsan oo na wada qancisan noo soo qabo heesta saddexaad waa dhalanteedka caashaqa waxaa qaadaya axmed zaki
gaaguba hogaagu xisho kaweey cadaabku weetayaaye waxaad tahay eega muuqle ee maalbilanoo cajiiba hogaaguba gaaguba hogaagu xisho kaweey xarago waan kuubaaye quruxdu hidahaaga weeye dhigga kuma haybinaaye qof baa tahay tahay qof baa tahay aan ku haysto xarago waan kuubaaye quruxdu hidahaaga weeye dhigga kuma haybinaaye qof baa tahay tahay qof baa tahay aan ku haysto inaan ku helaa sadii ah sacday ku hantaa xaliya inaad hegtaa naliya inaad i habtaa jaliya inaad i habtaa jaliya inaan ku helaa sadii ah sacday ku hantaa xaliya inaad i hegtaa naliya inaad i habtaa jaliya inaad i habtaa jaliya waan gartay haddaynu intaas kaga nimaadno heestaa dhalanteedka caashaqa ee uu ku luuqaynayay fanaanka axmed zaki haddaan dhinacii dhambaalada mar kale dib ugu noqdo tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku jirta waxaana diraysa hooyo juweeriye sheekh maxamuud aabe maxamed daahir oo ku magac dheer dirto cabdi daahir dirto cumar daahir dirto daadir daahir dirto axmed daahir dirto xasan daahir dirto ubax daahir dirto sahre cabdi axmed felis cilmi sabriye fartuun muuse dhammaan dadkaasi oo kala jooga daafaha dunida waxay hambalyo u dirayaan sahre maxamed daahir iyo saygeeda cabduqaadir daahir deni oo dhowaan ku aqalgalay magaalada guriceel ee gobolka galguduud ducaduna waa xaggiinna ayaa layidhi waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin
dhambaalkan ismaaciil waxaa uu noogu yimid hooyo saado cabdi xaaji iyo walaalo maxamed cali cabdalle iyo mukhtaar cali cabdalle iyo mubar cali cabdalla cabdiraxmaan cali cabdalle iyo mansuur cali cabdalla faadumo cali cabdalle iyo bahja cali cabdalla faa'iza cali cabdalle iyo faarax cali cabdalla basma cali cabdalla iyo hinda cali cabdalla dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay u hambaliyaan meerka mustafe cali cabdalle naaleeye iyo sahre cabdirashiid cabdi mire oo ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan filayaa inay idin dhegeysanayaan ibraahim oo haddaan mar kale ku noqdo waraaqda dhinacayga ugu dambaysa waa hambalyo meher waxayna ka timi hooyo faadimo cumar yuusuf walaalo cabdi muuse cabdalle walaalo jaamac muuse cabdalle walaalo xasan muuse cabdalle iyo walaalo mawliid muuse cabdalle iyo walaalo nimco muuse cabdalle iyo walaalo amran muuse cabdalle iyo walaalo ayaan muuse cabdalle dhammaantay waxay yidhahdeen waxaanu hambalyo meher u diraynaa boqorka mustafa cali cabdalle boqorka mustafe cali cabdalle naaleeye iyo weliba boqorada sahre cabdirashiid cabdi mire oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa taariikhdu marka ahayd bishan sideedaad afarteedii sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waa maalin ku beegnayd khamiis waxaanuna uga ducaynaynaa bay yidhahdeen ducadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee baaraka allaahu lakum wa baaraka calaykum wajaamaca baynakumaa fi khayr aw bilkhayr dhambaalkaasina wuxuu gebagabo u yahay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jira idinku daadahaynayeen anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daanduray ibraahim baa dhinacii heesta ugu dambaysana xaggaa igaga soo riixiya heesta ugu dambaysana haddaan inoo soo qabto waxaad idinka tegaynaa heesta uu ku luuqeeyo fanaanka cabdirsaaq anshax waa heesta dejiya tan iyo intaynu barnaamijka hambalyada iyo heesaha mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Dugsiya allo, dugsiya allo, dejiya yaalka.